bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku haastaysan tahay saddex iyo tobanka bisha maaja sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday inay hakisay dhismaha safaaradeedii soomaaliya ay ku laheed xilli ay tilmaantay kenya in weli falal amni darro ay ka jiraan soomaaliya safaaradda kenya oo lagu waday inay soo ilaato labada kun lix iyo tobankii ayaa waxaa wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi kenya aamine maxamed ay ka hor sheegtay mudanayaasha in aysan haatan ku degdegi doonin dibna loo dhigay mashruucii lagu dhisayay dhismaha safaaradda soomaaliya ee muqdisho ay ku leedahay ka gadaal markii ay sii korortay falalka amni darre ee ka dhacaya soomaaliya aamine maxamed ayaa guddiga difaaca baarlamaanka kenya ka hor sheegtay in ay soomaaliya weli ku jirto xaalad amni darro oo aada u daran ayadoo muddooyinkii dambe ay sii kordhayeen dilalka qorshaysan ee ka dhacaya muqdisho iyo sidoo kale qaraxyo waxayna tilmaantay taasi in ay ku cadaadisay dib u dhigga in mar kale dib loo dhigo dhismaha safaaradoodii ay ku lahaayeen soomaaliya kenya ayaa ka mid a waddamo dhowr ah oo ku shaqeeya gudaha magaalada muqdisho safaaradahoodana ay ka furnaayeen si ku meel gaarna waxay u deganaayeen qaybo ka mid a garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waa mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa loo qaado mid ka mid ah howlwadeenada telefishinka universal t v kaasoo maalintii shalay gaarigiisa walxa qarxa loogu xidhay dhaawac daran uu kasoo gaaray kaasoo haatan ugu dabiibayo weli isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho dhakhaatiirta isbitaalka waxay sheegeen in ninkan xaaladiisa caafimaad aan gudaha waxba looga qaban karin loona baahan yahay gargaar dhanka dibadda ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shalay gelinkii daba kulan la qaatay qaar ka mid ah howlwadeenada t v-ga iyo sidoo kale milkiilaha t v-gaasi waxayna ka wada hadleen suurtagalnimada gargaar caafimaad oo dalka dibaddiisa uu helo xamiid karzai oo ka mid ah howlwadeenada t v-ga universal xaruntiisa magaalada muqdisho maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in si deg dega loogu qaado dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira halkaasoo lagula tacaali doono xaaladiisa caafimaad wuxuuna ka dalbaday milkiilaha t v-ga iyo howlwadeenada kale in ay dedejiyaan waxyaabihii u baahnaa ee uu ku bixi lahaa asigoona amray in si deg deg ah loogu soo saaro fiisaha uu ku baxayo maanta oo isniin ayaana lagu wadaa in xamiid loo qaado magaalada qaahira ee dalkaasi masar halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inaanu jirin wax khilaafaad ah oo ka dhex taagan baarlamaanka maamulkaasi kadib wixii ka dambeeyey riditaankii madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo ay sheegeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka in xilkii ay ka qaadeen ka gadaal markii ay ku eedeeyeen gudashada waajibaadkii loo igmaday waxa uu sheegay cali gacal casir in baarlamaanka keliya ay ka dhexayso dooda taasina ay tahay waxyaabihii loo dhisay baarlamaanka balse aanu jirin wax khilaafaada oo ka dhexeeya maalmaha soo aadan ayuu sheegay in baarlamaanka uu gudogeli doono arrimaha doorashooyinka madaxtinimada galmudug ka gadaal markii uu si rasmi ay soo casilay madaxweynihii maamulkaasi cabdikariin xuseen guuleed oo xaalada caafimaad haatan dalka dibaddiisa ugu maqan
runtii markaan meediyaha uga faa'iidaysto adinkana idiin sheego baarlamanka dowlad goboleedka galmudug mana diirsana mana kala waxeysna baarlamanka dhexdiisa howle u yaallo waayo inay iyagoo ay ka doodaan dib u heshisiintooda ay samaystaan guddiyadooda ay samaystaan arrimankaas ay uga hadlaan baarlamankooda ma aha baarlamanku dad maaragtay iska yimid ma aha waa inay kala duwanaadaan waa la doodaa baarlamanku waa doodaa way kala duwanaadaan runtii arrimankaas iyo doorashadana waa midda hadda aanu nimidayo waxaan rabnaa doorashada in hore loo fuulo baarlamanka dowlad goboleedka galmudug xafiisyo ilaa toddoba sideed gaar ayaa loo dhisayaa waxa aan soo samaynayna kamid tahay mar dhow aan bilaabi doonaa xafiisyadii baarlamanka guddoonka maaragtay meesha ay guddiyada ku shiri lahaayeen waxyaabaha aan soo qabanay kamid tahay runtii waana la dhisi doonaa waana la bilaabi doonaa in hool loo dhiso baarlamankana waxay kamid tahay waxyaabaha hadda noo dalban oo aan rajaynayno sanadkan hordhiciisa horo in ayadana meesha laga dhiso waxaan rabnaa shacabka reer deegaankan ee reer galmudug ayaan runtii u maqnayn meel iska ma aana fadhin magaalada muqdishona waxyaabaha nooga soo kordhay waxaa ka mid ah deegaankeennan annagu horta ninka la yidhaahdo inaan howlaheena gudanno waajibaadkeedan gudanno dawladda cusubna siday u shaqaynayso aan ogaano aanana taageerno
khilaafaad aan la ogeyn ayaa muddooyinkii dambe waxa uu ka dhex aloolsanaa halka baarlamaanka uu ku shaqeeya ee magaalada cadaado waxaana baarlamaanku u muuqanayay mid laba dhinac u kala jaban inkastoo haatan arrinta meesha uu ka saaray guddoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in xukunno ay ku rido toddoba ruux oo loo haysto shabaabnimo kuwaasoo lagu eedeynayay inay ka dambeeyaan weerarkii suuqa beertaah ee degmada waaberi ka dhacay kal hore kaasoo lagu xasuuqay dad rayid ah oo ku ganacsanayay suuqaasi waxaana gacanta lagu dhigay gaariga qarxa darawalkii kaxaynayay iyo sidoo kale lix ruux oo kaloo laga soo qabtay geerishkii gaariga lagu soo diyaariyey toddobada ruux ayaa horey maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad waxay ugu xukuntay xukun dil ah inkastoo racfaan ay ka qaateen maanta ayaana lagu wadaa mar kale inay kasoo hormuuqdaan maxkamadda racfaanka ah ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa horey xukunno dil oo kala duwan ugu riday qaar ka mid ah ragga lagu eedeynayo al-shabaab kuwaasoo dilal qorshaysan ka geystay gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed maalinta talaadada ah inay isugu soo baxaan maalin roobdoon ah oo salaada lagu duka doono inta badan gudaha dalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iclaamiyey afar iyo tobanka bishan oo ku aastaysan maalinta talaadada oo biri ah in bulshada soomaaliyeed ay isugu soo baxaan salaad roobdoon ah sidoo kalena ay iscafiyaan ilaahayna gacmaha ay u horsadaan si uu kaga dulqaado abaarta daran ee ku dhufatay soomaaliya ayadoo u tilmaamay in ummadda soomaaliyeed haatan macluul qarka ay u saaran yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo dadka wax haysta ee ku sugan dalka dibaddiisa iyo gudahaba inay si deg deg ah ugu gurmadaan walaalahooda baaba-aya ee dhibaatada daran haatan ay ku haysato qaybo ka mid a dhulka soomaaliya dhinaca kalena guddoomiyaha gurmadka abaaraha ee maamulka puntland ayaa ka dayriyey xaaladda adag ay wajahayaan bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi waxauna tilmaamay haatan xoolihii in laga soo gudbay oo ay dadkii dhibaatooyinka abaaraha ugu jiraan halis dhimasho waxa uuna ugu baaqay in si deg deg ah gurmad loola soo gaaro dadka ku dhaqan qaybo ka mida deegaanada maamulka uu ka arrimiyo xoolahoodii biyoqabad biyoqabad noqdeen oo iyana ay halis kale ku jiraan
kollay anigu maadaama aan ka mid ahay dadka ka shaqaynaya hawsha abaarta xaqiiqada markaan idiin sheego aad iyo aad iyo aad baan u baqaya anoo rajadayda ilaahay aan ku qaba subxaana watacaala ay aada u weyn tahay haddana baqdin xoog leh maxaa yaele ceelka ninka galay ayaa laga waraystaa runtii waxaan soo aragnay dhibaato aad iyo aad baaxad u leh dadkii oo xoolihii ka dhamaanayaan dadkii oo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo inay dhintaan qarka u saaran xoolihii oo xataa haddeer dhulkii la isugu soo guuray biyo qabtay runtii si loo maamulo aan la garan karaynin waa arrin aad iyo aad u culus xanuunka laftigiisa shubabiyoodku halkana wuu ka jiraa waxaa jira cudur la yidhahda iswad oo hargab iyo qandha iswata ah waxaa jira kaduudiya xanuun la yidhaahdo waxaa jira nafaqa daro ka muuqanaysa hooyooyinka ilmaha haysta iyo hooyooyinka xaamilka iyo dadka da-da ah marka waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa ganacsatada sharafta leh ee soomaaliyeed ee hareerahayga ka muuqda ee aan saaxiibada nahay walaalaha nahay halkan aan wada joogno oo runtii gartay oo yidhi gurigii aan ku dhalanay marka iyadii hore maanta dhibaataa ka jirta waa run annagaa og yani waxa weye maanta gobollada khaasatan baay iyo bakool ilaa gado abaar waxaa ka jirta marna aan caadi ahay yani waxaan u arkaynaa wayutiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa iyagoo gaajo u qaba oo walaalkood iyo hooyadood iyo aabbahood u baahan yihiin inay dhaheen dadka walaalaha iyagaa oo soomaaliyeed oo aan dhex degannahay oo aan ku dhex nool nahay wada shaqaysano iyagaa alla ilahi nagu dhowey iyagaan hormarinayn
warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanayo waa nagay intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib u kulmayno mar kale sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu